khasaare waxaa ku dhimantay shan nin iyo adigoo afar nin oo dhaawacooda xoogaay daran yahoo la qaaday iyo laba nin oo la reebo dhaawacooda fudud yahay nin dadka isku qarxiyey qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidan guddoomiyaha waardiina taargetka guddoomiyuu ahay guddoomiyaha meesha taagnaay guddoomiyaha marka ciidan askari ka sokeeya beekaam la dhacay markii la dareemay kabacdi markii hal saalba lagu dhufto ninkuu isqarxiyo qaraxi taabtay yarkii beekaamka la dhacayna badudu noqdo waa dhintay dhimashada ninka koowaad oo horta dhinto u ahaa haye marka intaasaa meeshii ka dhacday guddoomiyaha nabadiisu waa fiican yahay ilaah u gargaaray wax askariya wax dhaawaca male nadiif waay dhaawacun waa intaas dhimashaduna waa shantaas waa maal maqaayada meesha ay ka dhexaysa intaas
marka qaraxa ismiidaaminta ah goormuu dhacay waktiga u dhacay maanta u dhacay maanta maanta duuradii meel maqaayada oo kafee laga cabayo ku sugnayna u ka dhacay maanta waa khamiis khamiisna dadku waa isdhex maraa oo magaalada bulshada horey gadaalay u socotaa ninkuna dadka waa laga aqoonsaday oo taargetkiisa kow oo waa la la fashiliyo haddii aan la fashilin taargetka meeshuu ahaayo uu tegi lahay qarax
haye marka maga magaalada ma ka jirtay xaalad weerar sidaan oo kale inuu dhici karo mar haddii ay jallaqsi ka mid tahay meelihii al-shabaab lagala dagaalamay aada iyo aad waa waxaan ku talagelaynay waa waxaan hadda aan u fashilinay qaraxii oo taargetkay lahaayeen ayna u gaarin oo intuuna asugu naf islaameed goyn horta naftiisii la gooy marka dadka dhimashada iyo dhaawaca haddii aad noo kala sheegto maxay kala yihiin maxaa shacab ah maxaa askartii goobta joogtay maxay kala yihiin guddoomiye nimanka hogaasha ku dhintay xawaadla waa wada macawiisley nimanka waa askar waa wada macawiisley ciidankay ka tirsan yihiin niman hub wadan kama mid ahayn ba dadka meesha ku dhintay hadda xaaladda magaalada ka waran waa isgaarsiintu waa cidhiiri waxaa la sheegayaa in bandow ay tahay isu socodkii dadka la hakiyey bal xaaladda ka war ma cabsi kalaa jirto
maya cabsi kale ma jirto magaalada bandow hadda oo dhima dhihi karo bandow waay magaalada dhaawacii waxa intaan kala qaadayna magaalada bandow ka dhignay haddana magaalada caadiya laisku dhex socdaa ninkaanu nin taargid ah oo qoraxsin kasoo gudbay waaye qaabka uu kusoo gudbay iyo hagitaankiisa iyo raadkiina haddaan raadihaynaa kolley oo ku daba joognaa dad badanaan waxaan ku raha xaaladooda aan ogaa rabnaa